بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى كتاب الجهاد كتاب أحكام الجهاد جهاد كأحكام تيسي أيو كتاب يهي هل كان وحوقها الشيخ رحمه الله تعالى jihaadka iyo axkaamta uu iska leeyahay jihaadku wuxuu u qeybsamaa xugun ahaan laba qeybood marna wuxuu noqdaa fardulkifaaya marna wuxuu noqdaa fardulcayn fardulkifaaya ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye muslimiinta qeybo ka mid a inay sanadkiiba hal mar ay jihaadka ay sameeyaan waa fardulkifaaya sanadkiiba hal mar muslimiinta qeybo ka mid ah in ay sameeyaan jihaadka fardulkifaayo wey haddii dadkii gaalada ahaa muslimiintii ay soo hujuumaan oo waddamadii muslimiintiiba ay soo galaan oo waddankii muslimiinta gudaha ay usoo galaan iyagoo doonaya inay waddankaa ay dagaal ay ka sameeyaan oo muslimiinta ay laayaan fardu cayn wey markaa sida salaadu ay fardu cayn u tahay oo shaksi kasta salaadu ay ugu waajibayso sidaas oo kale jihaadku wuxuu u noqon fardu cayn oo haddii gaaladu ay dhulkii muslimiinta ay soo galeen oo ay doonayaan muslimiintii inay dhibaateeyaan markaa jihaadku xubn ahaan wuxuu noqon sida salaada oo kale ayuu shaksi kasta uu ugu waajibi dalla calaa mashruuciyatihi jihaadku inuu mashruuc yahay oo la jideeyey waxaa tusiyey min kitaab illaahi tacaala aayaatun kahiiratun aayado fara badan minhaa aayadaha waxaa ka mid ah qowluhu tacaala kutiba calaykum waxaa laydinku farad yeelay alqitaalu dagaalkii jihaadkii gaalada inaad la dagaalantaan ayaa laydinku waajib yeelay wa huwa dagaalkaas aada gelaysaana kurhun makruuh waa wax la kahanayo lakum idinka laydin kahanayo aada dhibsanaysaan waad necib tihiin naftaa khatarta in la geliyo dhiigga la daadinayo naftaa dhaawacmaysa dhimanaysa waad necib tihiin cibaadadaas wa casaa waxaase suurtogal ah an takrahuu shay-an shay inaad kahataan walxaal huwa shaygaasi khayrun lakum idinka uu khayr idin yahay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacala waxyaalo badanoo waxaa jira naftiinnu ay dhibsanayso laakiin khayr iyo barako iyo nafaxaad iyo maqaam aada ku gaaraysaan wa casaa waxaa suurtogala an tuxibuu shay-an shay inaad jeclaataan walxaal huwa shaygaasi sharun lakum shar uu idin yahay waxaa jirta waxyaalo badanoo naftu ay jeceshahay haddana shar iyo cadaab iyo caro ilaahay aada ka helaysaan wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun ilaaha og waxa maslaxaddiinna ku jirto wa antum laa taclamuun idinku marka ma ogidiin xaqiiqada maslaxaddu meesha ay ku jirto marka ilaaha idin tilmaamayo waxaa kaloo ka mid ah xadiidkii cabdullaahi bni cumar ana rasuula llaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi rasuulka ale sala allahu calayhi wasalam umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa dadku ay ka qiraan an laa ilaaha ila allah ana muxameda rasuulullah ilaahay mooye alla kale inuusan jirin nebiyullaahi moxamedna uu yahay rasuulkii ilaahay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wa yuqiimu salaata salaada ay ka oogayaan wa yu-tu zakaata zakada ay ka bixinayaan faidaa facaluu dalika almadkuur kaa la soo sheegay haddii ay dadku ay sameeyaan casamuu minii waxay iga dhowreen dimaa'ahum dhiigyaalkoodii iyo amwaalahum xoolahoodii haddii towxiidkaa ay qiraan oo arkaanu islaamka ay la yimaadaan dhiiggoodii iyo maalkoodiiba way iga badbaadsadeen ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa maahane inay xuquuq kaleo bini aadama ay islaamka ay ka galaan mooye wa xisaabuhum dadkaa xisaabkoodana yacni waxaa qalbiga uga jira waxaa calooshooda uga jira cala allah ilaahay dushiisa aada ilaah kula xisaabtamaya qofku markuu towxiidka afka uu ka qiray waxa qalbiga uga jira ilaaha oo kula xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala wa sharaa'idu wujuubi ljihaadi jihaadka waajibnimadiisa shuruudihiisii sabcu khisaalin toddoba arrimood jihaadka marka la leeyahay qofkani waajib uu ku yahay oo hadduu ka tago wuu ku dembaabi toddoba shardi ayaa loo shardin alislaamu islaamnimo waa shardi qofka inuu muslim yahay jihaadka ka qayb qaadanayo oo jihaadku laleeyahay waajib uu ku yahay waa inuu muslim yahay ama hadduu gaal yahay dee gaal muxuu isagu jihaadka og yahay maadaama uu yahay cadowga islaamku isaguba uu yahay walbuluuqu qaangaaridiina waa shardi caruurta waajibkuma ahan sida salaadu aysan waajib ugu ahayn oo soomka iyo xajka iyo zakadu aysan waajib ugu ahayn sidaasoo kale isaguna jihaadku uusan caruurta waajib ugu ahayn waalcaqlu caqlina shardigu ruuxa hadduu waalan yahay oo caqli uusan lahayn sida salaaduba aysan waajib ugu ahayn jihaadkuna waajib uguma aha waalxuriyatu xornimadiina waa shardi qofku inuu xor yahay waa shardi addoon jihaadku waajib kuma ahan wadukuuriyatu ragnimadiina waa shardi inuu qofku rag yahay oo nin u yahay waa shardi haweenka jihaadku waajib iyaguna kuma ahan wasixatu caafimaadkiina waa shardi waxaa shardiga qofku inuu caafimaad qabo amaa qofku hadduu xanuunsanayo oo hubkiiba uusan qaadi karin oo markaa awooddii lagu dagaalami lahaaba uusan haysanin isagana jihaadku waajibkuma ahan wadaaqatu awood weeye cala alqitaali dagaalkii waa inuu awood u leeyahay dagaalkii inuu awood u leeyahay maxaa baxay alacraj waalacmaa indhoolihii iyo qofkii jiiska ahaa kii indhoolaha ahaa iyo jiiskii aan socan karin iyagana dadka noocaas oo kalea jihaadku waajibkuma aha marka toddobadaa shardi qofkii laga helay qofkaasa waxaa laleeyahay qofkaasu jihaadku uu waajib uu ku yahay waman shaksigii shaksigaasoo usira la qafaalay minalkufaari gaalada xaggooda laga soo qafaalay fa huwa shaksigaasi calaa darbeyni laba nooc ayuu ahaaday haddii dagaalkii iyo jihaadkii la galo dabeecada dagaalka waxaa ka mid a in lasoo qabanayo dad nool nool oo gaaladii laga soo qabanayo dad nool dad nool haddii gaaladii laga soo qabtay oo gacanta lagu dhigay laba qeyboodaan loo qeybin darbu nooc yakuunu huwa darbigaasi wuxuu noqon raqiiqan addoonuu noqona binafsi sabyi qafaalidda nafteeduu addoonku noqona qolo waxaa weeye waa qolo markii gacanta lagu dhigayba xukunkii addoonnimadaba hore ka qaadanaya waaba saasayba addoon ku yihiinba qolo markii gacanta lagu dhigay horeyba addoon ay ka noqonayaan oo muslimiintaan loo qaybin dadkii markii jihaadka ka qayb qaadanayay ayaa loo qaybina nin walbo ninkii laba addoon saddex afar shan ninkuu kusoo aadaba dadkii mujaahidiintaa loo qaybin qoladaas maxay yihiin marka qoladaa oo gacanta markii lagu soo dhigaba horay addoon ka noqonaya wahum kuwaasi asibyaanu caruurtiiu wanisaa-u dumarkiiu dumarkii iyo caruurtii dadka taagta daran iyaga markii gacanta lagu dhigo horey waxay ka noqonayaan addoommo ay ka noqonayaan oo gaalada laga soo qabtay wadarbu noocna laa yariqu huwa noocaasi ma addoomoobo binafsi sabyi qafaalka naftiisa kuma addoomoobo wahum kuwaasi arijaalu waa raggii raggaasu albaaliquuna ee qaangaarka ahaa haddii rag qaangaara gaalada gacanta looga soo dhigo oo laga qabto kuwaasi gacan ku dhigidda kuma addoomoobayaan bal waxay iska leeyihiin axkaamtan soo socota axkaamtan soo socota ayaa lagu dureerin iyaga walimaamu ruuxa madaxweynaha ah imaamkan hadda lagalama jeedo imaamkii salaadda imaamkii salaadda masaajidka ka bixinayay lagalama jeeda waxaa loola jeedaa ruuxii ra-iiska ahayo xaakimka ahayo walimaamu ruuxii madaxweynaha ahaa mukhayarun waxaa loo khayaar geliyey fiihim fi rijaali albaaliqiin raggaas qaangaarka ah ee gaalada laga soo qabtay beyna arbacati ashyaa afar shay dhexdoodaa loo khayaar geliyay madaxweynaha dowladda markaa maamulaya oo gaalada markaas gacantii lagu soo dhigay qaangaarka afar shayaa shareecadu ay khiyaar u siisay alqatlu dil inuu wada laayo kulli kulli in la laayo gaaladii lasoo qabtay kulligeed in la dilo oo la laayo walistirqaaqu addoomaysi in la qaybiyo oo dadkii mujaahidiinta ahaa ciidankii loo qaybiyo la addoonsado walmannu galladaysasho in layska galladaysto oo layska cafiyo o la yidhaha gurihiina aada soo qabashana waa naqaanaa cafisna waa naqaanaa oo awoodda iyo heybada iyo kartida muslimiinta in la tuso heybada muslimiintu ay leeyihiin maanta sidaan idiin cafinay ayaan berrina idiin soo qaban karnaawo oo sidaa la yska cafiyo la yidhaha ordo iska taga iyo walfidyatu furasho bil maali maal in lagu furto oo la yidhaha halkii gaalba ha keeno boqol kun oo dollar ha keeno gaalkii madax furasho ninkii boqol kun oo dollar ayaan idinkugu sii daynaynaa gaaladii la yidhaha oo markaa lacag lagu iibsado oo lacag lagu furto iyaduna way bannaanta aw amase birijaali ama rag in lagu furto ama rag iyagu ay naga haystaan in la yidhaaho tobankan waan idiin soo daynaynaahe annagana toban kalaad naga qabsateena noo soo daaya oo laysweydaarsado in laysweydaarsado iyadana imaamka madaxweynaha markaa xilka haya isagana khiyaar u leeyahay afartaas arrimood kii uu doono ayuu markaas samayn yafcalu madaxweynuhu min daalika almadkuuri kaa la soo sheegay xaggiisa maa shayuu ka samayn shaygaasoo fiihi shayga dhexdiisa almaslaxatu maslaxadu ay ku sugan tahay wixii markaas maslaxada muslimiintu ay ku jirto oo danta iyo xigmadda muslimiintu ay ku jirto afartaas shay ayuu samaynaa madaxweynuhu qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faidaa laqiitum aladiina kafaruu kuwii gaaloobay markii aada la kulantaan fadarba ariqaabi luqumaha ka jara ka garaaca qoorta ka googooya xataa idaa adkhantumuuhum markii aada ku cuslaysaan weerar iyo dil iyo dhaawac oy cuslaadaan oy baaba-aan fashudduu adkeeya alwahaaqa xarigga ku adkeeya qabqabta kii aada qabataan oo nolol aada ku qabataan yuusan idinka fakanin xarkaha ku xirxirta oo adkeeya markii aada soo qaqabataan fa imaa mannan bacdi fa imaa tamunnuuna inaad galladaysataan mannan galladaysi bacdu bacda akhdihim markii aada soo qabateen ka bacdi inaad iska galladaysataanoo aada iska sii daysaan wa imaa fidaa'an wa imaa tafduuna inaad furataan fidaa'an furasho ama inaad lacag ka qaadataan oo madax furasho aada ka qaadataan ama rag kaleo iyagu ay naga haystaan inaad ku furataanna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo khayaar siiyey xataa intii sidaas u garaaco u laaya gaalada tadaca alxarbu xarbadee dagaalku uu ka dejinayo awsaarahaa xarbada culayskeeda ilaa ay ka dejinayso macnaa hubka ay ka dhigayaan oo culayska ay muslimiinta ay ku hayaan ay ka dejinayaan sidaas ku wada dagaalkaa ku wada marka aayaddaasi waxay inoo tilmaami in yacni khiyaar dadka muslimiinta loo siiyey fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaa'an in madax furasho laga qaato iyo in layska cafiyo oo layska sii daayo waman shaksigii shaksigaasoo aslama soo islaamay qabla alasri soo qafaalidda ka hor intaan gacanta lagu dhiginoo lasoo qaban qofkii towxiidsaday oo gaalka ahaa axrasa qofkaasi wuxuu xifdiyey maalahu maalkiisii wuu xifdiyey wa damahu dhiiggiisiina wuu xifdiyey wa siqaara awlaadihi carruurtiisii yaryarka aheedna wuu ilaashaday oo wuu xifdiyey oo looma banbaxayo carruurtiisii masaladan ulajeedada uu sheekhu ka leeyahay waxaa wey ninkan gaalka ah inta aan gacanta lagu soo dhigin oo gacanta muslimiinta uusan soo gelin waaba islaamay islaamkuu soo galay waa towxiidsaday hadduu islaamay muxuu faa'iido heli marka wuxuu faa'iido helayaa islaamnimadii ka sokay faa'iidooyinka adduunyo oo uu helayo waxaa ka mid a axrasa maalahu maalkiisii wuu xifdiyey oo far lagama saaray leanna qof muslimow xoolihiisii lagama qaniimeysanayo wixii maalahaa oo shakhsiyan asagu milki ahaan uu iska lahaa ma laga taaban karo leanna qof muslimow wa damahu dhiiggiisiina wuu xifdiyey lama dili karo waa xaaraan waa qof muslima muslimiintii kale oo isaga ka soo horreeyey oo intaa dukanayey oo intaa ilaahay caabudayey ayuu ku xuquuqiya wa siqaara awlaadihi carruurtiisii yaryarka ahaana wuu xifdiyey ma laga addoonsanayo ma laga dilayo ma laga qabsanayo far lagama saarayo carruurtii yaryarka ahaana siqaara awlaadihi la yidhi maxaa baxay siqaara awlaadihi ayaa la yidhi waxaa baxay bikhilaafi albaaliqiin kuwii qaangaarka ahaa kuma jiraan hawshaasi xugunkoodaa la fiirin qaangaarka ruuxa carruurta qaangaarka oo gaalkaasi uu dhalay uu soo islaamay hadda kuwa qaangaarka hadday muslimiin yihiin iyagana islaamnimadaa lagu badbaadin hadday gaal yihiinna gaaladii xukunkooday qaadanayaan kuwii qaangaarka ahaa laakiin waxaa isaga yacni loo badbaadinayo waa carruurtiisii yaryarka ahaa ayaa loo badbaadiyo wadalika lima rawaahu lbukhaariyu wmuslim can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa dadku ay ka yidhaahaan laa ilaaha ila allah faman qaala qofkii yidhaha laa ilaaha ila allah faqad casama minii wuxuu iga dhowray nafsahu naftiisii wa maalahu maalkiisii ilaa bixaqihi xaqi lislaam islaamka xaqiisa maahane wa xisaabuhu cala allah xisaabtamidiisana ilaaha kula xisaabtamaya waxa markaa uu qarinayo oo qalbiga uu ku qarsanayana ilaaha subxaanaه wa tacaala kula xisaabtamaya wayuxkamu lisabiyi saqiirka waxaa loo xukumaa bilislaami islaamnimo ayaa lagu xukumaa cunuga yaroo saqiirka ah cinda wujuudi halaaثati asbaabin saddex sabab helidooda agtooda saqiirka islaamnimo ayaa lagu xukumi cunugii saqiirka ahaa oo gaaladii saqiiradoodii caruurtii yaryarka ahaayoo gaalada ay dhaleen waxaa lagu xukumayaa caruurta yararkaa islaamnimo haddii saddex sabab mid ka mida haddii la helo an yuslima axadu abaweyhi saqiirkaas labadiisii aabba mid ka mid a inuu soo islaamay labadiisii aabba mid ka mid a hadduu soo islaamay saqiirkaas waxaan ku xukumaynaa muslin inuu yahay labada aabbe maxaa lagala jeedaa waa aabba iyo hooyo oo taniyadan axaddu abaweyhi ayaa waxaa la yidhaha taniyatu taqliib waxaa la qallibay dhinacii aabbaha muhano laga dhigay dhinaca aabbaha ayaa muhano laga dhigay laakiin ulajeedada laga leeyahay waa aabbe iyo hooyo hooyadiiyaa soo islaamtay caruurkii yarkaa isagana waxaan ku xukumaynaa muslim ama aabbihiiyaa soo islaamay caruurkii waxaan ku xukumaynaa muslim inuu yahay ow amase yasdiyahu inuu soo qafaasho muslimun ruux muslima saqiirka yarka ahay soo qafaasho oo gacanta kusoo dhigo soo qabsaday munfaridan xaaluu yahay isagoo gooni ka ah saqiirkii can abaweyhi labadiisii aabbe isagoo gooni ka oo keligiisuu soo qabsaday keligiis ayuu soo qabsaday aabbana lama socdo hooyadiisna lama socoto haddii caruurkaa yarka ahaa ruuxii muslimkaa keligiis isagoo aabbana uusan la soconin hooyana uusan la soconin uu soo qafaalay qafaalashada muslimkaas uu soo qafaalay sharafteedii ayaa waxaa loogu xukumi inuu yahay muslim ruux muslim inuu yahay ayaa loogu xukumi isagana munfaridan can abaweyhi la yidhi maxaa baxay hadda sheekhu wuxuuna yidhi saqiirkii muslimaa soo qafaalay aabbana lama socdo hooyana lama socoto haddii waalidkii uu la socdana waalidkii hadduu la socdo dee waalidka hadduu la socdo fa huwa ya'khudu xukma alwaalid xukunkii waalidka ayuu markaas qaadan ow amase masalada saddexaad yuujadda in la helo saqiirkii laqiidan xaal uu yahay isagoo la tuuray in la helo fii daari lislaam daarulislaamkii dhexdiisiia waxaa laga helay isagoo meel laysaga tuuray cunug saqiira oon la garanayn aabbihii xaalka uu ku sugnaa ma gaalay ahaayeen muslimiin ahaayeen ma la garanayo laakiin waxaa laga helay daar dad muslimiinuhu ay degan yihiin magaalo dad muslimiinuhu ay degan yihiin ayaa laga helay isagana maxaa lagu xukumi saqiirkaa waddada laga helay muslim oo caruurtan waddada hadda laga helayo oo iyadoo yarkaa waddada lagu soo tuurtuurayo kulligood muslimu dad muslimiinha sharcigu ku xukumahay dad muslimiina inay yihiin ayaa sharcigu ku xukumahay haddii marka dad gaalaa ay joogaanna maalan magaaladan oo kale dad muslimiina tusaale ahaan hadday isla degan yihiin gaalana ay dhinacooda ay ka degan tahay caruur yaroo markaa waddada lagu soo tuurana aan aragno xaggee raacsiinayno dee gaalada magaalada degan inay dhaleen oy waddada kusoo tuureen lama yaqaano muslimiinta magaalada degan inay dhaleen qaybo ka mida waddada ay soo dhigeen lama yaqaano mas'aladu mar walbaba waxay noqonee hadduuba laqiid yahay meeshana dad muslimiina ay degan yihiin gaalaba ha degnaatee muslimu xukm lislaam ayuu qaadanaya carruurka yar saddexdaas sabab mid ka mid a ayaa marka carruurka yarka ah waxaa loogu xukumaya inuu yahay muslim faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami الsalbi wاlghaniima wuxuu u xugum yahay salabka iyo haniimada salabka iyo khaniimada ayuu u xugum yahay waman shaksigii shaksigaasoo qatala ay sayara ka ahaysiiyey qataladan waa bimacnaa sayara waman shaksi shaksigaasoo sayara qatala ay sayara ka ahaysiiyey kaafiran ruux gaala qatiilan ruux la dilay ka dhigay waxaa loogu awilayo ficilkan qatala bimacnaa sayara sababta loogu awilayo waxaa weeye haddii sidaa aan loogu awilin qatala qatiilan isku macni noqonaya oo qatiilkaas waa faciil bimacnaa ismu mafcuul waxay noqonaya markaa macnuhu waman qatala qofkii dilay qatiilan ruux la dilay qofkii dilay waaba la dilay see usii dilay macnuhu see noqon marka marka waxaa laasim noqonaysa ficilka hore oo qatala in laga dhigo bimacnaa sayara waman qatala sayara qofkii ka dhigay oo ka ahaysiiyey kaafiran ruux gaala qatiilan ka dhigay ruux la dilay gaaluu dilay yani macnaha ulajeedada laga leeyahay sidaas wey qofkii gaal dila ucdiya waxaa la siin shaksigaas gaalka dilay salabahu salaba alkaafiri kaafirkaas furashadiisi yaa la siinaa wixii uu ka furto oo maaragtay dharkiisii iyo jeebka lacagtii ugu jiray iyo gaadiidkii gaarigii uu ku dagaalamayo hadduu faras ku dagaalamayo iyo tooreydiisii iyo baskooladii u xirnayd iyo qoragii aakaha ahaa iyo bumbadii jeebka ugu jirtay waxaasoo dhan isagaa la siinayo nin gaala qofkii dila haniimadu xoolihii haniimada ahaa looga deri maayo waa gooni gooniyuu ka yahay maalulghaniima ma lagu derayo salabaa la yidhaha salab gaalku qof walba gaalkuu disho salabkiisa isagaa iskale salabka waxaa lagala jeedaa dharkiisii lacagihii jeebabka ugu jiray bumbadii u xirnayd qorigii akaha u watay baskooladii uu watay wixii maaragtaahay gaari hadduu ku dagaalamayey faras hadduu ku dagaalamayey hawshaasoo dhan qofkii dilay yacni waa tashjiic wey dadka muslimiinta lagu dhiirigelinaya in la dadaalo oo jihaadka lagu dadaalo oo gaaladii dilidoodii lagu dadaalo ayaa lagu sii dhiirigelina marka sidaasaa salabka sharcigu uu markaa u jideeyey can abi qataada can rasuuli illaahi sala allahu wasalam wbaaraka calayh xadiidkii abi qataada uu nabigeena ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxu uhi man qatala qatiilan macnaa man sayara kaafiran qatiilan gaal qofkii ka dhiga qof la dilay oo lahu shaksigaas qaatilkaa wax dilana calayhi calaa qatlihi gaalka inuu dilay bayinatun caddayn u haysta markhaati oo haddii laysku qabsado waa inuu caddayn keensado haddii laga inkiro markhaati u haysta falahu salabuhu wixii laga furto isagaa iskale gaalkaas wixii laga furtoo dhan isagaa iskale huu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka cala marka salabkaas qofkii qaatilkaa muslimkaa la siino xoolihii kaleo soo harana haniimadii baabuurtii faraha badneed ee gaalada laga qabsaday lacagihii faraha badnaa oo gaalada laga qabsaday dahabkii see la yeelay wa tuqsamu alghaniimatu haniimadii waa la qaybin bacda daalika bacda icطaa'i salab markii salabkii qofkii dilay gaalka la siiyey ka bacdi haniimada waa la qaybin calaa khamsati akhmaasin shan qaybood ayaa loo qaybin khumusyaal oo shan ah khumusyaal shana khumusyaal maxaa loola jeedaa shan meeloo isla eg eg waa haniimadii maalkii shan meeloodoo isla eg eg ayaa loo qaybina xoolihii gaalada marka fa yucdaa arbacatu akhmaasihaa akhmaasi alghaniima haniimadaas khumusyaalkeedii oo afar ah waxaa la siinayaa liman ruux ruuxaasoo shahiida xaadiray alwaqcata ay waqcata alxarbi dagaalka dhiciddiisa qofkii ka qayb galay oo dagaalkii goobjoog u ahaa oo dagaalkii xaadiray qofkaasaa la siinaa arbacatu akhmaas haniimadii waxaa la yidhi shan qaybood ayaa loo qaybiyo oo isla agaag shantii afar ka mid a waxaa loo qaybinaa ciidankii dagaalamayay ciidankii dagaalamayay ayaa afar meelood loo qaybin maxaa soo haray hal meel bisaa soo hartay afarta kale waxaa iska leh ciidankii dagaalamayay ayaa markaas loo qaybin wayucdaa waa la siiyaa lilfarisi ruuxii faraska ku dagaalamayay halaathatu ashumin saddex qaybood ayaa la siin waliraajili kii lugta ku dagaalamayana sahmun halnas hal nasiib ayuu iska leeyahy hal nasiib uu leeyahy kaasina saddex nasiib ayuu qaadan wayucdaa lilfarisi ruuxii faraska ku dagaalamayay oo fardoolayda ahaa halaathatu ashumin saddex nasiib ayaa la siiyaa weliraajili kii lugtiisa ku dagaalamayana sahmun hal nasiib ayuu iska leeyahy ciidanka waa loo kala badinahay ciidankii dagaalamayay isku xuquuq ma aha qofna wuxuu ku dagaalamahayaa gaari ama faras ayuu ku dagaalamayay ninna waa nin iska lugeynayay oo lugtiisa maaragtaa isagu maalayay oo lugtiisa ku dagaalamayay ninkana waxaa weeye gaariyuu ku dagaalamayey ama farasuu watay isku xuquuq ma noqonaya leannu ninka gaariga ku dagaalamaya ama faraska ku dagaalamayay waa ka saameyn badan yahay ninka lugta ku dagaalamaya oo waxaa weeye dagaalka gacanta uu ku leeyahay gacan weyn wey aada u sarraysa gacan aada u sarrayso weyn uu ku leeyahay dagaalka guulaha la gaarana inta ugu badan waxaa soo hoynaya dadka gawaarida ku dagaalamaya ama fardaha ku dagaalamaya marka dadkaas iyagu ciidanka way ka fadilan yihiinoo qofkan markii hal qayb la siiyo ama hal kun la siiyo kii lugta ku dagaalamaya kun dollar haddii la siiyo isaga saddex kunoo dollaraa la siina saddexda nasiib saasaa lagala jeedaa kan haddii isaga addoommada marka la qaybsanayo kan hal addoon markii la siiyo kan saddex addoona la siinaa isaga waa sidaas wey wax walba saasaa loogu kala badina wax walba saasaa loogu kala badin wey iyago لأنه حديث البخاري روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين فرس النبي صلى الله عليه وسلم حيري لو نصيب قفك كقادنا ولصاحبه صاحب الفرسنا سهما نمكن هل نصيب ليه فرس كان لبو كقادنا سدح ويمرك سدح وساء قاتيو وفي رواية عنه أيضا عند البخاري ومسلم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقيبيي للفرس وقيبيي سهمين waliraajili kii lugta ku dagaalamayana sahma marka faraskii haddii laba lagu siiyey isagana haluu ku qaadanaa saddex wey marka kii lugta ku dagaalamayana hal sahmi hal sahmi bisuu qaadan walaa yushamu lama nasiib siiyo oo haniimadii nasiib kuma lahoo nasiib lama siiyo ilaa liman shaksi maahane shaksigaasoo istakmalat fiihi shaksiga dhexdiisa khamsu sharaa'ida shan shardi ay ku kaamiloobeen maahane haniimadii nasiib kuma laha waxna lagama siiyo qofaan shan shardi laga helin shan shardi qofaan laga helin haniimada nasiib kuma laha mana la siiyo alislaamu islaamnimo waa shardi dee hadduu gaal yahay oo maalan waddamada muslimiinta gaal isaga nool hadduu iska ahaa oo ciidankii muslimiinta iska soo raacay waa gaalada jizyada laga qaato tusaale ahaan oo inta laga awood badiyey sanad walba lacag jizya laga qaadanayo waa iska kin raaciyo meeshuu iska jooga waxba la siimaayo wax haniimada haniimada xuquuq kuma laha walbuluuqu qaangaarna waa shardi saqiirka isagana dagaalka iska joogay hadduu rabo hub ha tuuro hadduu rabo mararka qaar dhagax ha tuuro wuxuu rabo awooddiisa isagu ha isticmaalo haniimo xaq kuma laha haniimo xaq kuma laho yacni sahmi haniimo la siin maayo haniimada sahmigeedana waan soo sheegnay sahmulkhaniim maxaa lagala jeedaa kii baabuur ama yacni daabad ama faras ku dagaalamayey saddex nasiib inuu leeyahay kii lugta ku dagaalamayana hal nasiib uu leeyahay waxyaalahaas qoondaysanoo waaweyn lama siinayo saqiirkii waalcaqlu caqlina shardi kii waalnaayo meesha iska joogay isaguna ciidanka iskala socsocday isaguna nasiibkuma lahan haniimadii waalxuriyatu xurnimona waa shardi addoommadii iska soo raacay iyaguna ciidankii waxba kuma lahan wadukuuriyatu ninnimadiina waa shardi haweenaygii iyaguna haniimadii iyaduna xuquuq kuma lahan liannahu dagaalku waajibba kuma ahayn markii horeba iyadaa iska timid hadday timaado mooye oo ajir dalab iyo khayr iyo barako un meesha ka soo raadinaysay dagaalku waajibba kuma ahayn fa in ikhtalla shardun shardi hadduu nusqaamo shardigaasoo min daalika almadkuur kaas la soo sheegay shuruudaha shardi ka mida haddii la waayo rudika lahu shaksigii waa la sabar siiyaa walam yusham lahu laakiin lama nasiib siiyo xoogaa sabarsiinaha la siin mooye nasiib buuxa lama siinayo qofkii maxaa lagala jeedaa waa la nasiib siiya maalan caruurtii dagaalka iska soo raacday oo kale addoommadii oo kale haweenkii oo kale oo iyaguna dagaalkii soo raacay oo wax ka shaqaynayey hadhow qaniimadii markii la qaybsanayey ul muuqatay ee sahmi muuqda lama siinayo laakiin xoogaa sabarsiina xoogaa shaahooda way leeyihiin xoogaa shaahu markaa uu garto imaamku uu garto ama qofka markaa wax qaybina u garto xoogaayaa loo tuurayo shaahuda loo tuuri laakiin sahmi waxaa la yidhaha radki sahmi lama gaarsiiyo xukuumana arshi muqadara lama gaarsiiyo mutcana sidaasoo kale meher lama gaarsiiyo mutca iyadana meher lama gaarsiiyo ashyaa noocda noocaasa ayaa jiro fuqahadu ay sheegaan radki waxay yidhaahaan sahmi lama gaarsiiyo radkiga waa masalada rudika lahu oo dadka noocaas oo kale iyaga radkiyaa la siina waa la sabar siin marka laleeyahay xoolahaas lagu sabar siinayo sahmi lama gaarsiinayo sahmi lama gaarsiinayo maxaa loola jeedaa yacni ciidankii dagaalamayo shuruudihii laga helay intii la siinayey loolama ekaysiinayo saasaa sahmi lagala jeedaa radki sahmi lama gaarsiinayo sidaas way macnaa ulajeedada laga leeyahay xukuumadii iyadana arshi muqadara lama gaarsiinayo xukuumo arshi muqadara lama gaarsiinayo maalan qofkii waa la dhaawacay dhaawiciina hadda dhaawac yacni arshi muqadaroo shareecadu ay ka waajibisay wax go-an ma ahan shan halaad kama waajibinoo muudixa ma aha waxaan soo marnay dhaawac hadduu lafta caddaynayo muudixa ka waajibaysay shan neef oo geela qofkan marka laftii ma gaarin madaxaa laga dhaawacay laftii laakiin ma uusan gaarin qaaligaa wax u qadaraya qaaliga waxbuu u qadaraya xukuuman kusoo marnay xukuuman la yidhaha bixasabi maa ra'aahu alqaadi laakiin qaadigaas maxaa la dooni waa inuusan gaarsiin arshi muqadara arshiga muqadarka ahaa waa inuusan gaarsiin shan halaad iyo wixii la mid a waa inuusan gaarsiino waxaas uu qadarayo marka saasaa lagala jeedaa xukuumada iyadana lama gaarsiiyo arshi muqadar ah iyadana lama gaarsiiyo mutacadi isagana isagana mahr lama gaarsiiyo mahr ha noqdo ama mahrulmathal ha noqdo mutca iyadana lama gaarsiinayo mutcada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye haweeneyda markii meherkeeda la siiyo ayaa haddana kutubta kale waaweyn aanu ku arki doonaa waxaa haddana loo raacsiiyaa mutca wax la yidhaah mutca loo raacsiiyaa mutcadaas isagana meher lama gaarsiiyo meher isagana lama gaarsiiyo marka sidaas weeye masaa'ilkaas yacni mas'alo walba waxaa la leeyahay masaladii ka sarraysay ma la gaarsiinayo radki lama gaarsiinayo sahmi muqadara mutcadaasna maherka lama gaarsiinayo xukumadaas iyadana lama gaarsiinayo arshigii muqadarka ahaa wayuqsamu lkhumusu khumuskii soo haray shanka meelood halkii meel waayo khumusku ilaa afar waxaanu nidhi haniimada markii hore waxaanu nihi shan ha loo qaybiyo afar waxaan siinay ciidankii hal ulaa soo hartay ama hal qayb wayuqsamu waa loo qaybiyaa hal khumusu halkii khumusoo soo haray calaa khamsati asumin shan qaybood a loosii kala qaybin halkii qayboo soo haray waa lasii kala qaybinoo shan meeloodoo isla eg ayaa laga dhigay sahmu nasiib oo shantaas qaybood ka mid a lirasuulillaahi u sugnaaday sala allahu wasalam wabaaraka calayh qayb waxaa qaadanayay oo uu iska lahaa nabigeennu intuu noolaa sala allahu wasalam wabaaraka calayhi isagaa qaybtaas la siinaya yusrafu waa loo eeli sahmigaas nabigu qaadan jiray bacdahu bacda mowtihi nabiga geeridiisii ka bacdi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa loo eeli lilmasaalixi ay limasaalixi lmuslimiin muslimiinta danahoodaa loo eeli markii geeridii nabigeena ka bacdi sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qaybtii uu nabigu qaadan jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxaa loo iili muslimiinta wixii maslaxa ugu jirto wixii dan guud ah oo muslimiinta dhan ka dhaxeeya ayaa qaybtaas la siin danta guud maxaa ka mid a qaaliyaalkii oo kale garsoorayaalkiyaa la siin culimmadii mudarisiintaa la siin mu-adiniintii masaajidda ka adimaya oo kale binaa ulmasaajid oo kale masaajidda lagu dhisayo madaaris lagu dhisayo waxyaalaha caamka ah ee dadka muslimiinta maslaxa ay ugu jirto ayaa la siina qayb marka sidaasaa loo il afar qaybood oo kale soo hartay ilaa halkii qayboo soo hartaa shan qaybood loosii kala qaybiyey qayb masaalixu muslimiina la siiyey wasahmun qaybta kalena lidawi lqurba qaraabada kuwii u saaxiibka ahaa waa qaraabadii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh qaraabadii kuwii u saaxiibka ahaa ayaa qaybna la siin wahum qaraabada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh banuu haashimin wa banu lmualibi labadaas lafood wey ama labadaas jilib ama labadaa qabiil waa markaa qabiilkii nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka caleyh laftii hoose oo nabigeena uu ka soo jeeday sala allahu wasalam wabaaraka caleyh banuu haashim iyo banulmualib labadaas wixii faracooda ka jooga ayaa qeybtaasna la siina iyagana wa sahmun qaybta kalena lilyataama agoontii qaybna waxaa la siin dadkii agoonta dadka muslimiinta agoonta ku dhex nool agoontaasaa iyagana la siin qutila sawaaءun qutila aabaa'uhum fi ljihaadi am la agoontaas waxaan farqi lahayn aabbahood jihaadka ha ku dhinto ama si kale ha u dhinto wixii un agoona ayaa la siin qaybtaas wasahmun qayb kalena lilmasaakiin masaakiinta iyo dadka fuqarada masaakiinta muslimiinta la jooga ayaa la siin wasahmun qaybta ugu dambeysana liabnaa'i sabiil abnaa-u sabiilkaa la siin waddada waddada wiilashoodaa la siin wiilasha waddada waxaa lagala jeedaa musaafiriinta yani yani maadaama waddadii iyagu mar walbaba ay cagta ku hayaan ay waddadii ku soconayaan ayaa waxaa loo nisbeeyey waddadii inay dhashay oo kale ayaa loo nisbeeyey laakiin xaqiiqada waxaa lagala jeedaa almusaafiruun qaybta ugu dambeysana waxaa la siinaa dadka musaafiriinta ah waa sidii ilaahay qur-aanka uu ugu qoondeeyey subxaanahu watacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waclamuu ogaada annamaa shaygii hanimtum aada haniimaysateen oo min shay-in shay ah fa anna lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday khumusahu shaygaas aada haniimaysateen khumuskiisaa ilahay u sugnaaday khumuska maxaa loola jeedaa shan meelood hal meel shan meelood hal meel ilaaha iskale ilaaha iskale maxaa lagala jeeda yacni xukman xukunkiisa ilaaha iskalehoo xukumaya ilaaha xukumaya walirasuuli rasuulku usugnaadoo towsiican qaybinta nabigana salى اllahu alيه wasalam waa sahmigii khumuskii nabiga ilaaha u qoondeeyey oo siiyey faana lilaahi khumusahu walirasuul khumuskaas ilaahay iyo rasuulkaa iska leh waxaa lagala jeedaa ilaahayna waa xukumay nebigana nebigii loo qoondeeyey oo la siiyey waa oo ilaaha siiyey walidilqurbaa u sugnaaday qaraabada ruuxu u saaxiibkaa qaraabadii nabiga salى اllahu alيه wasalam walyataama agoontii iyo walmasaakiin iyo wbni sabiil dadkaasaa la siin way haniimada faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro wayuqsamu waa la qaydiyaa maalu lfey-i fey-a maalkiisii calaa khamsi firaqin shan qaybood ayaa maalka fey loo qaydiyaa fey muxuu yahay haniimo iyo fey farqiga u dhexeeya haniima waxaa weeye waa xoolaha gaalada laga soo qabsaday dagaal iyo dhiigna looga soo qabsaday laakiin fey waxaa la yidhaha waa maalun xasala min kufaarin bilaa qitaal waa maal noo xasilay gaalada xaggooda bilaa qitaalin walaa iijaafi khayl fardo iyo gaadiid loo ordisiiyana ma jiro dagaal lagu qaaday ma jiro waa maal aan gaalada ka helno sababo kalean uga helnay sababo kale oon dagaal ahayn ayaan uga helnay maxaa ka mid a kaljizyati wa cushri tijaara oo kale ayaa ka mid a waa maalka jizyada oo kale oo sanadkiiba mar aan ka aruursanno gaalada aan ka adkaanay gaalada laga adkaaday maalka jizyada sanadkiiba mar laga aruurinayo waxaa ka mid ah maal iyagu iskood ay uga carareen iyagoo dagaal aan lagu qaadin dagaal cid ku qaada iyagoon jirin waa cabsadeen markaas iska carareen waa fey xoolahaas aan dagaalka lagu qabsan ayaa waxaa la yidhaha fey wayuqsamu waa la qaybiyaa maalulfey-i maagaas maalka feyga ah oo gaalada wax dagaalah oo looga qabsaday uusan jirin oo si kale aan uga helnay calaa khamsi firaqi shan qaybood isagana loo qaybin sidii haniimada shan qaybooda loo qaybin yusrafu khumusuhu maalkaas shan meelood halkii halkiisa meel waxaa loo iili calaa man duul duulkaasoo yusrafu calayhim loo iili jiray khumusu lhaniimati haniimada khumuskeeda dadkii loo iili jiray ayaa haddana loo iili maxaa lagala jeedaa shan meelooda maalkaas gaalada dagaal la-aan looga qabsaday ayaa loo qaybin shan qaybood ayaa loo qaybin khumus waa shan meelood hal qaybood oo ka mid ah waxaa la siinaa dadkii haniimada khumuskeeda la sii jiray haniimada khumuskeeda dadkii la siin jiray waanu soo qaadanay waa masaalixulmuslimiin ayaa kow ka ahaa qaraabadii nabiga sala allahu calayh wasalam agoontii masaakiintii abnaa-u sabiil hal qayb horta dadkaasaa iskalo dadka hadda aanu soo marnayo wa yucdaa arbacatu akhmaasihi akhmaas maalilfey maalilfeygaas khumusyaalkiisa afartiisana lilmuqaatilati dadkii dagaalamayay ciidanka dagaalamaya la siinaa afar qaybood ciidankii dagaalamaya ayaa la si waa sidii haniimada hadda aan kusoo qaadanay haddii dadka dagaalamayay maxaa loola jeedaa dagaalba laguma qabsanay maalkaani maalkan maalulfey waxaan kusoo tacriifinay oon kusoo qeexnay waa maal aan dagaal lagu qabsan maxaa lagala jeedaa marka maalkaas afartiisa qaybood waxaa la siinaa lilmuqaatilati dadkii dagaalamayay ayaa la siinaa dadkii dagaalamayay waxaa lala jeedaa aladiina kutibat asmaa'uhum fi diiwaan soo ma jirin dowladda ciidan liiska ama diiwaanka ugu qoran ciidankaas diiwaanka ku qornaa oo soo baxooy markii la yidhaahdo hubkooda qaadanay oo jihaadka diyaar mar walbaba u ah dadkaasaa lagala jeeda muqaatilada ilaa maalkan isaga dagaal laguma qabsan marka waxaa laleeyahay yaa diiwaanka ku qoran yaa liistiga ku qoran liiska dowladda yaa ku qoran ayaa laleeyahy ciidankii marka mar walbaba yacni dhiig markii la aadayaba oo gaalada lala dagaalamayaba dhiigooda huri jiray kuwaasaa la siinaa oo diiwaanka ku qoraawo wa fii masaalix lmuslimiin musaalix muslimiinta danahoodana waa la siin oo wixii muslimiinta dan u ahoo dhanna waa loo ili masaalixulmuslimiin marka maxaa lagala jeedaa waa alfaadilu alfaadilu can xaajaati lmuqaatilati ciidankii dagaalamayay hadday wax ka soo haraan ciidankii dagaalamayay haddii danahoodii wax ka soo haraan masaalixulmuslimiinaa la siin wixii soo haray oo dib loogu celino masaalixulmuslimiin waxaa loola jeedaa kuwii hadda aanu soo qaadanay waa qaaliyaalka garsoorayaalka culimmada muwaadiniinta masaajidda dhismahooda madaarista iyo iskuul yacni ku dhisidooda waxyaalahaasaa loo yeeli masaalix muslimiinka hadda aanu soo qaadanayba allah subxaanah wa tacaala